تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلى بصرة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad weliba hadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga al andalus toddobaadkan waxaan xalqadan ku dhammaystiri doonnaa inshaa allah xalqadii tan ka horaysay oo aan diiradda ku saarnay cawlamada dhaqaale ee dunida ay ku haystaan dowladaha reer galbeedka si gaar ah maraykanka xalqadan allaah idinkii waxaan ku bidhaamin doonnaa sida washington ay ugu guulaysatay inay gacanta ku dhigto wax soo saarka shidaalka iyo dhammaan marinada ay maraan sidee sabandiqada loo bixiyey bariga dhexe ee duubdhaxaad ugu noqotay saraacyada uu maraykanka uu hurinayo si uu u badbaadiyo masaaliixdiisa qaabkeesa iyo shirkadaha ameerikaanka ah u xukumaan wax soo saarka naftada ee waddamada khaliijka arrimahaas ayaan diiradda saari doonnaa ee mar kale ku soo dhowaada sahanka dhaqaalaha
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها tan iyo bilowgii qarnigii labaatanaad ee miilaadiga caalamka ayaa galay isbeddel dhinac kasta ah iyadoo ay soo ifbaxeen quwado cusub halka ay dhaceen imberadooriyado boqortooyooyin iyo andimo ka jiray dhammaan qaaradaha waaweyn quwadihii ku guulaystay waxaa loogu yeero dagaalkii labaad ee dunida ayaana dhisay waxa hadda loo yaqaano nidaamka caalamiga ah kadib guushii maraykanka ingiriiska iyo midowda soofiyeti ay ka gaareen dagaaladii ay la galeen imberadooriyadii jabaan ee ahayd tii ugu xoogga badneed aasiya iyo jarmalka oo isagana ahaa quwaddii ugu muruqa weyneed yurub ayay washington soo hindistay qorshe lagula wareegayo awoodda caalamka markaas oo ay dunidu markii ugu horeysay maqashay waxaa loogu yeero cawlamada tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey dowladda maraykanka ayaa hoggaanka u haysay gumaysiga shucuubta tabarta yar in la xado khayraadkooda dhaqaalahoodana gacanta lagu dhigo lana xukumo masiirkooda iyadoo la jaangooynayo cidda xukumaysa iyo waxa ay isku xukumayaan madaxweynihii maraykanka frickland rosefelt oo dalkani xukumayay muddo saddex jeer ah intii u dhexaysay sannadadii kun sagaal boqol soddon iyo labadii ilaa kun sagaal boqol afartan iyo shantii ayaa ahaa midka salka u dhigay haymanada dhaqaale ee maraykanka ee dunida si gaar ah midda naftada oo hadda lafdhabarka u ah dhaqaalaha caalamka oo aysan ka maarmin quwadaha wax soo saarka leh سافر روزفلت سرا بدون أن يعلم أحدا من الحاضرين بما فيهم شريكه الاستراتيجي اللي هو تشرشل سافر إلى البحر المتوسط وذهب إلى آه، البحيرة روزفلت wuxuu u safray si qarsoodi ah isagoo aanan cid ka mid ah dadkii ku xirnaa ogeysiinin xitaa lama socodsiin saaxiibkiisii istaraatiijiga ahaa ee jarlijil wuxuu u safray badda mediteraneanka kadibna waxa uu tegey harooyinka qaraar ee dalka masar halkaas oo uu si sir ah kula kulmay boqor cabdilcasiis kulanka qarsoodida ah ee uu la yeeshay boqor cabdilcasiis waxa uu bixinayey sawir cad oo ku saabsan waxa ninkan maskaxdiisa ka dhex guuxaya xilligaas boqor cabdilcasiis waxa uu ahaa boqorka boqortooyada sacuudi carabiya waana sannadkii kun sagaal boqol afar iyo afartankii saliidda sacuudigana waxaa la helay dhowr sano ka hor qiyaastii sannadkii kun sagaal boqol toddobiyo soddonkii shirkadaha ameerikaan ah gaar ahaan standard oyel ayaa bilaabay soo saarista shidaalka balse dagaalkii labaad ee dunida oo bilowday sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo soddonkii ayaa hakiyey mashruucaasi rosefelt waxa uu lahaa himilo ah in uu dhiso ameerika weyn hadafkiisuna waxa uu ahaa helitaanka naftada su-aashu waxay ahayd maxaa saliidda muhiim ka dhigay sababtu waa in boqortooyo ama quwad kasta oo doonaysa in ay dhisato awood caalami ah ay tahay in si weyn ay u maamusho marinada ganacsiga adduunka iyo sidoo kale marinbiyoodyada caalamiga ah iyo badaha sidoo kale waa in ay yeelataa ciidan aad u xoog badan laakiin ciidan la'aantiis saliidda ma shaqayn karto waa in la xusuusnaadaa in wakhtigaas uu ahaa dagaalkii labaad ee adduunka dagaal ka duwan kii hore hadda waxaa la isticmaalayaa taangiye iyo diyaarado taangiyada iyo diyaaraduhuna ma shaqaynayaan saliid la'aanteed qof aanan haysan saliidna ma dhaqaajin kara hubkiisa casriga ah tusaale ahaan maxay jabaan u weerartay maraykanka dad badan ayaa leh qaladkii istaraatiijiga ahaa ee ugu weynaa ee ay jabaan gashay waxa uu ahaa weerarkii birel harbor bishii disembar ee sannadkii kii laakiin maxaa ku qasbay sababtu weli ma aysan ahayn ee waxa ay ahayd baahi boqolkiiba sagaashan iyo afar naftada jabaan waxay ka soo geli jirtay dhanka dibadda markii maraykanku uu joojiyey soo dhoofintii saliidda ee jabaan islamarkaana uu hor istaagay waddamada kale shidaalkooda jabaan waxaa lagu sameeyey go'doomin dhaqaale oo halis ah sidaasi daraaddeed ayay tookiya waxay go'aansatay in ay weerarto markabkii maraykanka ee birel harbor weerarkaasi waxa uu noqday marmarsiyo uu maraykanku si rasmi ah ugu biiraya dagaalka sidaasi daraaddeed naftadu waxay noqotay hub istaraatiiji ah oo si weyn loo adeegsaday dagaalkii labaad ee adduunka rosefelt isagoo qaatay go'aankii ka dhanka ahaa jabaan haddana waxa uu si buuxa u ogaa in cid kasta oo gacanta ku haysa shidaalka ay gacanta ku hayso dhaqaalaha caalamka haddaba xaggee ayuu batrool ku yaallaa waxa uu yaallaa dhulka khaliijka sidaasi awadeed rosefelt waxa uu si qarsoodi ah uga baxay shirkii yaalta wuxuuna raacay markab lagu magacaabo quins oo ahaa mid aad loo garan ogaa wuxuuna halkaasi ku qaabilay boqor cabdilcasiis waxaana labadooda dhex maray heshiis taariikhi ah waxay ku heshiiyeen in maraykanku uu horumarin doono soo saarista shidaalka sacuudiga islamarkaana dhammaan saliidda lagu iibin doono dollarka maraykanka halkaas ayay ka dhalatay heshiiskii caanka ahaa ee betro dollar kaasoo dollarka maraykanka ka dhigay lacagta caalamiga ah ee ganacsiga shidaalka ولدت صفقة البترودولار التي نعرفها على أساس أنها الصفقة التي جعلت من الدولار الأمريكي عملة التواصل العالمي في مجال النفط sidaa darteed kadib markii khayraadka batroolka laga helay dalalka carabta kuwa dhaca gobolka galbeed ee aasiya iyo waqooyiga afrika waxay si deg deg ah ku noqdeen bartilmaameed iyagoo wajahay loolanno caalami ah oo ku salaysan la wareegitaanka tamartooda loolankaasi wuxuu si gaar ah u xoogaystay kadib dagaalweynihii labaad ee dunida xilli ay si weyn u korortay baahida reer galbeedka ee ilaha tamarta waxayna si weyn u garwaaqsadeen muhiimadda juquraafiyadeed ee waddamada carabta gaar ahaan awoodda dhaqaale ee baaxadda leh iyo khayraadka shidaalka ay hodanka ku yihiin batroolka ku jira waddamada khaliijka waxa uu noqday ilaa muhiim u ah maraykanka iyo xulafadiisa ay ku dabooli karaan baahidooda tamareed iyadoo aysan qasab ku noqonaynin inay isticmaalaan keydkooda muhiimaddaasi awgeed muddo dheer waxay dowladaha saliibiyiinta juhdi iyo dadaal xoogan ay ku bixiyeen in la wiiqo midnimada waddamada carabta laguna dadaalo kala qaybsanaantooda si looga hortago inay isku beddelaan awood midaysan oo ay u isticmaali karaan naftada sida hub siyaasadeed arrintaani waxay si cad u soo ifbaxday kadib dhacdadii dagaalkii oktoobar markaas oo dalalka carabta shidaalka ay u adeegsadeen cadaadis siyaasadeed iyagoo doonaya in lagu qasbo maamulka yuhuudda in uu ka baxo dhulkii uu qabsaday dagaalkii ii dhacay tallaabadaasna waxay dunida si weyn ugu caddaysay miisaanka siyaasadeed ee batroolka iyo doorkiisa xidhiirka caalamiga ah wixii xilligaasi ka dambeeya washington waxa ay qaadatay go'aan cad oo si toos ah amba si dadban loogu xukumayo ilaha shidaalka ee adduunka gaar ahaan gobolka khaliijka sannadkii xilligii jimi karter waxaa la dejiyey qorshe loogu magacdaray qorshaha karter kaasoo dhigayey in maraykanka faragelin militari oo u isticmaalo dal kasta oo caalamka ka tirsan oo khatar geliya ilihiisa tamarta cadaadis xoogan oo ay washington saartay andimada ka jira waddamada carabta iyo siyaasadaha ay qaateen dalalka warshadaha ku horumaray ee shidaalka isticmaala ayaa sababay in la wiiqo awooddii batroolka loogu adeegsan lahaa hub siyaasadeed sannadihii xigayna wuxuu maraykanka dib uula wareegay xakamaynta wax soo saarka iyo suuqiinta shidaalka si u ilaashado danihiisa iyo saamayntiisa gobolka haddaba maxaan ka ognahay awoodda shirkadaha reer galbeedkaay u leeyihiin inay suuqgeeyaan shidaalka ku jira waddamada khaliijka iyagoo sidoo kale xadidi kara sicirka lagu iibinayo iyadoo aysan wax ka ogeyn waddamada shidaalkaasi leh su-aashaasi waxaan hordhignay aqoon-yahan ashkar
dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad waxay sababeen isbeddello badan marka fatrada u dhexaysa adduunku wuxuu galay xaalado kala guur ah dagaalkii koowaad wuxuu ahaa bilowga dhammaadka imbaradooryadii biritaaniga maadaama marka ay noocaas tahay waxaa la yidhaahdaa dhaxal goronyo dhibadaa leh waxaa jiray tartan u dhexeeyey almaaniya iyo wilaayat almutaxida alamerikiya oo ay rabeen inay la wareegaan booska ay ku jirtay imbaraatooriyada biritaaniga sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii ayaa waxaa bannaanka u soo baxay oo muuqday oo si waadixa dunida loo arkay dowrka alwilaayat almutaxida waxay ka faa'iidaysatay kaarithadii ku dhacday biritaaniya sida ku cad ixda alwathaa'iq alamerikiya waxay ku caddeeyeen inaysan mar kaleeto aysan soo cesho karin biritaaniya haymanadeedii iyo imbaradooriyadeedii siday ahayd inaysan kusoo allaaban karin sidaas darteed waxay u aragtay inay waajib ku tahay marka inay booskaas buuxiso hadday tahay alwilaayat almutaxida alamerikiya fatradaas ayaa ahayd bilowga qabsashada ee shidaalka carabta waxaana loo yaqaanaa fatradaas fatratu alhaymana alamerikiya cala nifdi alcarabi washarqi maraykanku wuxuu bilaabay inuu wax qaybiyo oo wax kala nambariyo oo qayb libaax uu ka qaato qaybahaas ama wada qaataba tusaale ahaan ciraaq wuxuu ka qaatay shidaalka ciraaq afar qaybood hal qayb ayuu bilowga hore ka qaatay macnaha rubacuu ka qaatay naftadii kuweydna wuxuu ka qaatay maraykanku bar ayuu ka qaatay baxrayn iyo sacuudigana toosuu u wada qaatay si kaamila sidaas darteedu wuxuu sameeyey inuu ku faafo mandiqada carbeed iyo guud ahaan bariga dhexe sidii furuq ayuu ugu faafay oo dadkii dhaqaalahoodii uu gacanta ku dhigay iyo maskaxdoodii waxaa jiray shirkado fara badan oo ay ku soo daayeen meel kasta iyo goob kasta oo shidaal laga helo qolooyin dhahayo waxbaan baaraynaa shidaaladan baaraynaa iyo qolooyin waxaa waaye warshadihii iyo nidaamkii iyo qolooyin ganacsiga iyo nidaamkii waxaa kaloo jirtay inaysan suuragal ahayn in lacago kale wax lagu iibiyo doolarka bisa wax lagu iibin karaa ay dheheen shidaalka lagu iibin karaa waxayna ka saxiixdeen daday iyagu marka hore samaysteen oo mandiqada ay ka samaysteen oo ay ummadda madaxa ka saareen sidaas darteed maraykanka iyo guud ahaan qodaha reer galbeedka sidaas ayay u qabsadeen shidaalka dalalka carabta waxaa jiray sidoo kaleeto xubno xubno ka tirsan itilaafu sharikaat ow itixaad ulacmaal waxay isku waafaqeen inay qabsadaan oo gacanta ay ku dhigaan naftada bariga dhexe ayagoo sharar badan iyo isfahanno badan galay oo shirkii ugu weynaayo ay isku waafaqeen oo magaciisu ahaa itifaaqiyatu khad il axmar ayay ku go'aamiyeen qabsashada shidaalada bariga dhexe hase yeeshee waxaa jiray sharikado kaleeto oo kuwaas aan soo sheegna aan ahayn sida sharikada standaro oyal sharikadan oo standaro oyal baaritaanno madax bannaan ayay waxay ka samayday mantiqada sharikadaha reer galbeedka waxay siinayeen amaah waxayna samaynayeen sidoo kaleeto amaahdaas waa amaah riba iyo dulsaar oo dhaqaalahoodii lagu boobayo tusaalaha ugu horeeyo sacuudiga wakhtigaas waxuu ahaa afqaru bilaad alcaalam marka waxaa la ammaahiyey oo la siiyey qadar lacageedoo gaarayo shan kun oo junayha istarliiniya muqaabila isti'jaari alardi allaazimati liacmaali aliktishaaf wa intaaji naft sidaas ayay marka tartiib tartiibkaas iyo xiyaalkaas kala duwan ayay la imaadeen wayna u hirgasho markabkii ugu horreeyey ee sacuudiga ka shareecda ee qaada shidaal ee maraykanka geeya waxaan filaa inay ahayda kun sagaal boqol soddon iyo sideeddii ma jirto makaan ama goob shidaal laga helo oo aysan maamulin quwadaha reer galbeedka haddii laga reebo naftada iiraan khayraadka shidaalka carabta reer galbeedka ayaa gacanta ku dhigay oo siduu doono ka yeela sababtuna waa xiyalkaas aan soo sheegnay iyo dadkiioo maskaxda laga qabsaday madax maqaar saarana loo samaystay marka dadku dhadhaqaaq ma sameeyaan isbeddel oo iyagu ay raadinayana male allah subxana watacala wuxuu leeyahay ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dagaalkii labaad ee khaliijka washington waxa uu siiyey fursad dahabi ah oo ay ciidamadeeda ku gelin karto mandiqada loo bixiye bariga dhexe isagoo marmarsiya ka dhigta in ciidamadii saadaam xuseen uu ka saarayo kuweyt islamarkaana uu difaacayo dalalka khaliijka tan iyo xilligaasay ciidamada ameerikaanka ah kama bixin gobolka iyadoo taa beddelkeeda la kordhiyey awooddooda iyo tiradooda waxaa la dhisay saldhigyo militari oo ku kala yaalla waddamada sacuudiga kuweyt qatar baxrayn halka ciraaqna uu ku duulay sannaddii labadii kun iyo saddexdii xarbulkhaliij markii ay dhacday maraykankiiyaa duuleen ciidamadii isaga uu samaystay ee xilfiga haye aan gadaal iminka ka hadli doono ayuu soo diyaarsaday cadcarabtiibuu ku soo keensaday sida khaswatulaxzaab oo kaleeto meel kasta bani qatafaan iyo bani asad iyo ay u soo kaalmaysteen quraysh sidii oo kaleeto ayuu isugu soo dabaritay kolka waxay ku hay taasi darba qaadiya ayay ku ahayd waad ogaydeenoo ruushku markuu ka hadalmaago waxaa la yidhi goormaad soo noqotay baa lagu yidhi xataa markii ruushka uu ka hadlayu yidhi yaan ciraaq lagu duulin goormaad soo noqotay ayay ahayd jawaabtii la siiyey runtii marka waa iska aamusay maadaama uu ogyahay inaanu salka dambe waxba ku haynin lacag badanna looga gatay arrinta jajabinteeda naftigeeda waxay qaateen marka wixii sharqiga looga haybaysa jiroo dhan inay isku soo ballaariyaanoo marka caalamkii awal laba u kala qaybsanaa in hal mida laga soo dhigo globalization meeshay ka soo bilaabata marka waa sidaa wey waa inaad fahamtaan marka taa cawlama meesha ka soo bilaabata halkaa wey yacni caalamkii markii hore galbeed iyo bari u kala qaybsanaa iyo cadamul inxiyaaz in iminka marka biyaheedii la faafiyo oo hal kutla ahoo caalamkao dhan laga dhigo taxta saydarati alamrikaan iyo reer galbeedkan uu isugu yimaado bidaraja haaniya daraja ulaana amriikaanka uu gacantooda soo galo marka mustalaxaadkaas jadiidka oo bilowday oo ka dhigtay runtii amriika ay jidaysa marka cid alla ciddii ra'yigeeda ka soo horjeestay inuu yahay caduwa hal waxiid inkastoo washington ay ka takhallustay awooddii ciraaqa haddana halkaa kuma joogsan siraaca tamarta ee ka socda mandiqadda bariga dhexe majallada national interest ayaa maqaal ay daabacday waxa ay ku xustay in loolanka u dhexeeya maraykanka iiraan iyo sacuudiga ee ku aadan naftada uu si cad u soo ifbaxay bishii sebtembar ee laba kun sagaal iyo toban kadib weeraro loo adeegsaday diyaarada aan duulyo lahayn kuwaas oo lagu beegsaday xarumo shidaal oo sacuudigu leeyahay si gaar ah shirkadda aramko weeraradaani waxa ay sababeen inuu istaago wax soo saar gaarayay shan dhibiic toddoba milyan oo fuusto oo shidaal ah maalintii taasoo u dhiganta ku dhowaad kalabar wax soo saarka guud ee sacuudiga inkastoo tartanka shidaalka ee riyaad iyo dahraan uu u muuqday arrin u gaar ah labada dal haddana mar weliba waxa uu saameyn ku lahaa maraykanka kacaankii iiraan ee dhacay sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii waxa uu noqday isbeddel weyn oo ku yimid xiriirka labada dal ka hor towrada labada dalba waxay ahaayeen xulafo muhiim u ah washington waxa ayna helayeen faa'iidooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo ka imaanayay warshadahooda shidaalka hase yeeshee kacdoonkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii waxa uu kala jaray xiriirkii labada dal sacuudigana waxa uu sii xoojiyey xiriirka uu la leeyahay maraykanka halka iiraan ay qaadatay siyaasad arrimo dibadeed oo cadow ay kaga dhigatay dowladaha reer galbeedka taasoo sababtay in laga fogeeyo waxaa loogu yeero nidaamka caalamiga ah ee uu maraykanka hogaaminayo tan iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii warshadaha shidaalka ee dahraan waxaa saarnaa cadaadis joogto ah oo maraykanka uu hurmuud ka yahay iyadoo lagu soo rogay cunaqabateen dhaqaale oo ballaaran taas oo si weyn u carqaladaysay wax soo saarka gudaha dahraan awood uma aysan yeelan weli in ay soo saarto mid la mid ah shidaalkii ay soo saari jirtay ka hor kacdoonka oo ahaa lix milyan oo fuusto maalintii taa beddelkeeda wax soo saarka sacuudiga ayaa sare u kacay isaga oo gaaray laba iyo toban milyan oo fuusto maalintii sannaddii laba kun siddeed iyo toban sidaa darteed xukuumad kasta oo isku taagta dowladaha reer galbeedka wuxuu maraykanka awooddiisa isugu geenayay si uu u curyaamin lahaa ama uu u burburin lahaa waxaana isweydiin mudan kaalinta washington ay ku leedahay colaadaha gobolka si ay u ilaashato masaalixdeeda su-aashaasi waxaan hor dhignay walaalkeen cabdulfataax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalkaa suhayb maraykanku inta uu gacanta ku hayo shidaalka caalamka iyo marinadiisa wuxuu ka aaminsan yahay in ay kordhayso awooddiisa geosiyaasi iyo tan dhaqaale haddii uu gacmaha kala baxana arrimaha shidaalka waxa uu rumaysan yahay in ayba hoos u dhacayso haymanadiisa dhan waliba sababtuna waxay tahay in awoodda dhaqaale iyo midda milatari ee maraykanka tiirka aas-aaska ah ee ay ku tiirsan tahay ay tahay tamarta ama shidaalka sidaa darteed washington waxay mudnaanta koowaad siisay mandiqadda bariga dhexe ee loo bixiyey oo ah halka ugu badan ee uu yaallo kaydka shidaal ee adduunka dhulkan wuxuu noqday meel sidoo kale ee ay soo hamiyaan quwadaha kale ee adduunka wuxuuna noqday udub dhexaadka loolanka adag ee u dhexeeya dowladaha maraykanka iyo ruushka waana dhul mar waliba ay xiisadiisu e joogto tahay oo aan degin waana taasi e sababta ay soomaalidu u dhahaan e xaalka maanta waa bariga dhexe oo ay ula jeedaan e xaalad tawatur ah waxaana la filayaa mar waliba in xasiradda bariga dhexe ay maalinba maalinta ka dambeysa sii kororto ilaa dhulkan uu noqdo e masraxa khilaafka iyo colaadaha si ay u sahlanaato e maamulidda iyo gacankuhaynta betroolka e xiisadaha gobolkan e badankood e ma ahan kuwa e si caadi ah u qarxa ee waa mu'aamaraad ee laga soo shaqeeyo oo mar walibana lasii kiciyo inkastoo istaraatiijiyadda cusub ee maraykanka ay diiradda saareyso marka hore ee la dagaalanka iyo hoos u dhigga awoodda iyo saameynta shiinaha ee caalamka haddana si kasta oo ay tahay washington ee weli waxay u aragtaa gobolka bariga dhexe inuu yahay meel istaraatiiji ah oo ay qasab tahay inay iyadu gacanta ku hayso oo loo daba fadhiyo e xaaladaha ee gobolka waadna aragtay heshiiskii khaza ee bishii oktoobar ee sanadkii ina dhaafay ee labadii kun shan iyo labaatankii ka dhacay ee magaalada sharm sheekh ee dalka masar waxaa kasoo shaqeeyey madaxweynaha maraykanka donald trump waxaana shirka lagu casuumay koob iyo soddon wadan oo kuwa gobolka iyo kuwa caalamiga ah iyo dhammaan ururada dowliga ah maadaama dhulkan uu yahay qalbiga caalamka ee maraykanku waxa uu arkaa buundada isku xirta asia yurub iyo africa e bariga dhexe waa halka uu ku kaydsan yahay kalabar ee kaydka shidaalka adduunka oo dhan taana waa midda keentay in madaxda maraykanka ay si joogto ah diiradda u saaraan e dowladaha carabta ee liita sida sacuudiga oo kale waxaad nala socotaa suhaybow in booqashadii ugu horeysay ee madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku tago meel ka baxsan maraykanka ay ahayd magaalada riyaad ee caasimadda dalka sacuudiga bishii may ee sanadkii ina dhaafay ee labadii kun shan iyo labaatankii sugidda ammaanka ee goobaha shidaalka ee dhulalka khaliijka iyo marinadiisu waxay maslaxad istaraatiiji ah u tahay maamulka maraykanka sidaa darteed ayuu mar waliba maraykanku uu gacanta ugu haynayaa wadamada carabta halkaas oo sidoo kale uu ku leeyahay saldhigyo milatari oo uu ku gumaysto dowladaha carabta kana soo saaro e qaraaraadkiisa siyaasiga ah ee gobolka e dowladda maraykanka waa tan mar waliba e sheegato inay iyadu ilaaliso wadamada carabta oo ay sheegto inay ka ilaaliso cadowga gobolka iyo kuwa caalamiga ah taa beddelkeedna waxaad la socotaa in dowladaha carabta laga qaado lacago aad u badan iyo naafto bilaash ah oo ay ku sheegayaan in ammaankooda lagu sugayo marka laga soo tago dalalka khaliijka ee hodanka ah sidoo kale maraykanka waxaa diiradda u saaran ciraaq iyo qaybo ka mid ah dhulka shaam sida lubnaan iyo syriya oo kale halkaasi oo ah iridda laga galo asia marka laga hadlayo halka ay tamartu u marto wadamada asia ee baaxadda leh iyadoo la adeegsanayo dhuumo shidaal ah oo kasoo bilaabanaya iiraan ee sii maraya turkmanistan ee kuna dhammaanaya dalka shiinaha ee waana qayb ka mid ah waddada xiriirta ee shiinuhu uu adeegsado isla mar ahaantana uu adeegsan jiray quruun hore haddana uu doonayo inuu dib u soo celiyo arrintan darteed waa midda ee maraykanku uu faragelinta guracan uu ugu hayo ee dhulalka shaam gaar ahaan lubnaan iyo suuriya oo aad la socoto in baysas military uu ku leeyahay isla arrintan waa sababta ee dowladaha kale ay u doonayaan inay iyaguna saameyn ku yeeshaan gobolka sida ruushka oo kale oo saldhigiisa ugu horeeyey ee ka baxsan waddankiisa ee ku leh gobolka alaadiqiya gaar ahaan exumaymiim shiinaha laftiisa waxaad la socotaa inuu doonayo inuu galangal ku yeesho ee gobolka waxaad la socotaa in xidhiirka shiinaha iyo sacuudigu uu aad u soo hagaagayo marba marka ka dambeysa shiinaha ayaana ah dowladda isku soo dhoweysay ee sacuudiga iyo iiraan beynama maraykanka uu u kala dabqaadayey iskuna dirayey marka hardanka u dhexeeya dowladahaasi waaweyn waa midda keentay in dhulkan bariga dhexe loo bixiyey uu ahaado gobol xasarad ujoog ah oo mar waliba xiisadihiisu ay u yihiin kuwa haysta canaawiinta wararka caalamka maraykanku waxa uu hortaagan yahay oo uu kasoo horjeedaa mar waliba fargelinta ruushka iyo shiinaha ee mandiqadan isagoo diidaya in ay cagta soo dhigaan si waliba ee dhulkaasi xitaa wuxuu suuqa ka xirayaa sharikadaha wadamada kale ka socda isagoo u diidayaa inay wax saameyn dhaqaale ah ay ku yeeshaan dhulalkaasi wuxuuna isku dayayaa in isaga wax waliba oo kheyraadka wadamadaasi ah ee laga iibsado ama ogolaashyo rasmi ah ee looga helo si kastaba ha ahaatee maraykanka waxa uu ku dadaalay in suuqa shidaalka uu ka dhigo mid midaysan oo isaga uu jaangooyo wax soo saarkiisa mana awoodaan dowladaha khaliijka ee shidaalka soo saara in iyagu ay jaangooyaan sicirka lagu iibinayo batroolka sidoo kalena marka laga hadlayo cawlamada dhaqaale ee naftada adduunka wuxuu maraykanka uu ku guulaystay in lacagtiisa uu ku xidho wax soo saarka shidaalka washington iyo riyaad ayaana kala saxiixday heshiis loogu magac diray batro dollar kaas oo ku waajibinaya shirkadaha iyo dowladaha iibsanaya shidaalka in lacagta maraykanka ay wax ku iibsadaan sidoo kalena washington awood u siinaysa inay la socoto dhaqdhaqaaqa shidaalka la kala iibsanayo haddaba maxaan ka ognahay heshiiskan xilliga la saxiixay iyo faa'iidada weyn ee uu maraykanka ugu fadhiyo waxaan su-aashaasi hor dhignay aqoon-yahan yuusuf xidhiidhka u dhexeeya doolarka iyo saliidda cayrin ayaa loo yaqaanaa betrodollar ujeeddaduna waa in saliidda lagu iibiyo doolarka iyadoo aan loo fiirinayn halka lagu soo saaray iyo weliba cidda iibsanaysa habkani wuxuu si toosa oo la wada ogyahay u bilaabmay sannadii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii xilligaasoo waddanka maraykanku laaray nidaamkii loo aqoon jiray gold standardka taasoo looga gol lahaa in doolarku uu noqdo lacag haran karta booska dahabka adduunka waxaa ka jira laba dahab oo afka reer galbeedka lagu kala yiraahdo yellow and black gold haddaba maraykanku waxay arkayeen saameynta ka dhalan karta ka guuridda yellow goldiga oo ah dahabka ceeriin taasoo ah hoobashada qiimaha lacagta doolarka si taas looga samatabaxana waxay heshiis la saxiixdeen waddanka sacuudiga iyo guud ahaanba wadamadii ku midaysnaa dalladda obek maalinkaas dabadeed adduunka meel kastaba oo shidaal lagu gadaa waxay ahayd doolarku lacagta keligeed lagu bedelanayay taasoo ka dhigan in xashida cagaaran ay qaateen wadamada reer cadbeed halka faa'iidada shidaalka ay makansanayeen wadamada reer galbeedka waayo qiimaha shidaalku maantaas wixii ka dambeeyey waxa uu noqday mid qiimihiisa ay gooyaan wadamada reer galbeedka iyagoo xaaladda iyo wacyigooda dhaqaale udurbaxaad uga dhigay sare kaca amase hoosudhaca qiimaha shidaalka ee caalamiga ah sidaan ognahay ma jirto dowlad caalamka ka jirta taasoo ka maalanta shidaalka khaliijka iyo guud ahaan obek waayo waxaa la sheegaa in meeshaas lagu soo saaro lixdan boqolkiiba shidaalka lagu isticmaalo adduunka taasi waxa ay ka dhigan tahay lacagta doolarku mid aan looga rajo qabin inay saameeyaan aafooyinka dhaqaale ee galaafta lacagaha wadamada waddan kastoo u baahda shidaalna sidoo kale waxau u baahan yahay inuu helo doolar tanina waa midda jaaniska u siisa maraykanku inuu adeegsado aaladda loo yaqaano cunaqabataynta waxaa kale oo uu maraykanku ka faa'iiday doolarka in gebi ahaanba lacagtiisu aysan noqon mid ku xihan waxdhoofka waxdhoofka badeecadaha iyo weliba soo dejinta arrintaasoo aafo ay ku qabaan wadamada kale ee caalamka intaas waxaa dheer in wadamada shidaalka soo saara ay dib lacagaha ay ka helaan doolarka ay ugu maalgeliyaan suuqyada loo yaqaano stoogga iyo boonka ee waddanka maraykanka taasoo keenaysa in maraykanku uu noqdo mid saxanka labada dhinac ka fadhiya xaaladahaasna waxay dadka dhaqaalaha falanqeeya u yaqaanaan betrodollar cycle oo micnaheedu yahay in doolarkii uu dib ugu laabtay waddankii uu ka yimi ee maraykanka haddaba hadday kala furtaan doolarka iyo shidaalku shaki la-aan waxaa ah doolarku kama duwanaan doono lacagta waddanka zimbabwe iyo soomaaliya taasoo ay here ay hareeyeen qiimo beel iyo hoosudhac joogto ah iyadoo hoosudhaceeda iyo sarawkaceedu uu noqonayo mid mar kastaba ku xiran dhoofka iyo soo dejinta amase si guudba ganacsiga waxaana la ogyahay marka laga hadlayo ganacsiga maraykanku inuu ku jiro xaaladda loo yaqaano trade deficit ama khasaare dhanka ganacsiga ah laakiinse iminka saameyntoodu waa mid barkumataal ah waayo qiimaha lacagta waxa uu ku xidhan yahay dalabka iyo soo saarka saliidda ceyriin haddii lacagta doolarku ay noqoto mid qaali ah saliidda qiimaheedu waxa uu noqdaa mid hoos u dhaca haddii lacagta doolarku ay daciiftana saliidda caalamku waxay noqotaa mid qaali ah wixii ka dameeyey labada kun iyo kowdii waxaa la sheegaa in lacagta doolarka qiimo ahaan ay noqonaysay mid sare u kacda taasina waxa ay ka dhigan tahay in marar badan uu shidaalku hoos u dhacay dowladaha shidaalka soo saara ay iyaguna ahaayeen kuwa xamilayay dakhliyaraan waayo qiimaha caalamiga ah ee saliiddu wuxuu ahaa mid sugan ilaa intii laga soo gaarayay ruushka iyo dagaalkii u dhexeeyay ukrainka تجلت تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaadkan aan ku falanqaynay cawlamada dhaqaale ee maraykanka uu ku haysto naftada dunida kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة